Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baya ka daahfurtay wareegga labaad ee ololaha tallaalka awlaaddee shanta sano ka yara. Walibana munaasabadan ku qayb galaya wakiilo ku shal dareeray hay-ado UNICEF, WHO iyo Wasaaradda Caafimaadka ee maamulka Koonfur Galbeedka. Dhanka horeyntii daahfurka ololaha tallaalka ayaa waliba ku hadlaya mas'uuliyiintii ka qaybgalay iyagoo boogaaday muhiimadda uu sileeyahay tallaalkan oo ah koox bilooyin kadib la qabadaba.
يعني القبضة هاي ويبل سنجبان تي يعني دتك أولين كتلقلي يعني أو دتك ديرسي هايان انتي لو كتب قالوا انتي يعني أو تهالك ديبا هايان أو تهالك يعني سساحة الانبياي انتي لسلو قاد إن شاء الله هاد إلى كلنا غدا تنكلا يعني ويبل سنجبان هو أنا أنا يعني دتك أو يعني وعي جلنت يا أنا نقولنا مركان إن شاء الله وعي جلنت كل سيدي يعني هايتي يا يعني يا أندريرت هرت كل تهالك يعني هدي خوف دل وعي جلن يعني كل إيميل الرأي ويبل كالي انتي يعني أو من الرأي تهال أندرير أندرير
ololahan runtii amiyad gaar uu noo leeyahay dhammaan soomaaliya o dhan oo ka bilowday marka annagana maadaama aan degmadeena baydhabo joogno annagana inaan sida degmooyinka kale ay u wadaan hawsha howlla mid inaan anigana aan xoojinno qurxinno caafimaad ahaan iyo concept unku haysanana waqtada geliya lanku caajisna waa taas dartii hadi round three iyo round two lan sameeyahaye patiency badan la muujiyo dadka maydhow ku yaabee walbadan inay perceptionkii hore niidiyo ka jara cudurka asaytii la xakameey oo faafitaan shay badan oo meel walba tan kale waxaan sheegay hal case hadii la helo meenisha wali waxa in cases badan kale oo boqolaal diirayaan yacni ka qarsanyin oo han muuqad ahayn inaan la hadala bulshada ka dhaqan degmada baydhabo guud ahaan talaalkan muhiimadiis iyo waxtarka bulshadan leeyahay waa ku sheekoy anina taasaa maybwaha yaa maybwaha kaabe bulshada maybaan ka baaqanay inionay ku faa'iidaysid talaalka oo waxtarka anleh oo loynku hortagaw cudurka oo harasta eh oo naafayaw ciyaalka shanta sana ku yar inionay maybwaa ku faa'iidaysnaa agaasimaha waxda caafimaadka qoyska naciima axmed cadow oo si toosa iyo daahfurtay talaalka ayaa dhakhaatiirta kala dardaarantay ini iyo diirsyanga owlaado lanka talgale waxaa laga rabaa sida loo idmaday inuu u qabto marka ugu horeysa waxaa laga rabaa inuu u qabto hoosha loo idmaday alla ka cabsi tan xigta inuu u qabto bini-aadamnimo kasoo qaad qofka u shaqaynaysid inuu yahay qof familkaaga ah hooyo kasto wax waajib kaa saaran inaad ka dhaadhacsiisid ilmaheeda inuu u baahan yahay tallaalka boolyada intaayna mas-uuliyaddaa naga saaran waxaa u shaqaynayna bulshadeenna waay qof kalema u shaqaynaynaa qof kasta hoosha loo idmade wax waajib ah oo ilaahay xaggiisa ka saarana waxay tahay si saxa inuu u qabto haddaba maanta qofka kormeerka ku arkeynin qofka district e b i ku arkeynin qofka ku arkaayo oo waxna ka qarsanay allah subxaana wa tacaala waay qof walba waxa waajib ka saaran inuu guto shaqada loo diray aynu ku dadaalno sida uu ciribtirleen cudurkan dabeesha dhibaatada ku haaya ilmeheena waa ognahay